Dadka ku nool tuulada Sham ee degmada Mahaday oo dhowaan isu tashi bulsho ku yagleelay xarunta xanaaninta hooyada iyo dhallaanka ah ee MCA Sham ayaa ka mahadceliyey deeq dawaa hordhac ah oo ay ka heleen qaar ka mid ah dhalinyarada iyo waxgaradka ka soo jeeda tuulada Sham ee degmada Mahaday. Dhalinyaradan ayaa isu hoolay baxnaaninta iyo taageeridda xarunta caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee degmada Sham waxa ayna u qeybiyeen dadka ku nool tuulada Sham qayb ka mid ah daawooyin horudhaca kuwaasi oo loo isticmaalayo ka hortagga shuban biyoodka iyo xanuunada kala duwan ee tuulada ka jira qaar ka mid ah dadka helay deeqdani dawada ah ayaa ka mahadceliyey islamarkaana codsaday in hay-aduhu ay soo garab joogsadaan si loo samatabixiyo dadka caafimaad darrada ay ku hayso tuulada Sham ee degmada Mahaday waxaa ka jira o t b waxaa ka jira misalis waxaa ku jira tuuladan agooman waayeelo wiilaawayaal dad maxaan kuu sheega garoobo masaakiin ah ma helaan daawo caafimaad oo sabalaay oo ku filan marmaraa waxaan keennaay daawooyin oo bahalka kuleelaa kacay bahalaa jira bahalka hadduu yimaadan cunugii waxaa imaanaya inuu shuban imanta ku dhaco ummadda islaamka meel kastoy joogto dalka iyo dibidda sababtoo ah tuuladan ay degan yihiin ilmahoodii waxay u baahan yihiin inay u helaan daawo dhermaayaa kacday bahalkaasaa kacay jadeecaa jirta dawlad soo taakulaysa ma jirto hay-ad oo wax siisana ma jirto ilaa iyo qof ilaahay wax ugu dad ilaahay wax ugu soo qaada maahe asalaamu calaykum annaga tuulada shaam baan nahay waxaan u baahannahay ina noola garab qabto daawooyinkan iyo ko iska yaraay ah wax yar noola siiyey oon wax badan dad badan oon nahay in noola soo taageeraan u baahannahay siiba qaneecada mara qaneecan oo oo noola siiya aan u baahannahay iyo daawooyin aan u baahannahay waxaan rabnaa marka in nala soo taakuleeyo wax nala soo siiyo daabaan u baahannahay sisinyeeriaan u baahannahay kaniini bahalaan u baahannahay malaariyaan u baahannahay miisalisaan u baahannahay wixii daawa sheegtay infectionaa jira gonoreeyaa jira baarasaayadaa jira tuulada Sham waxaa ka jira xaalado adag oo dhanka caafimaadka ahi waxaana laga soo sheegayaa kiisas shuban biyood ah oo halkaasi ka dilaacay